إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamo ethoobiyaana ayaa dhimashaya dhaawac ku noqday qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada waajiid faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa khasaare ciidamada dowladda federaalk ku gaaray weerar qorshisan oo ay ciidamada mujaahidiintu la bigsadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa duleedka magaalada baydhabo waxaa degan xaaladda degmada awdhigle beriile iyo sabiido dhowaanay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk ayaa muujiyey walwalka ay korayso inuu ku baxo gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka galgalato ee duleedka magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalk ay ku jirto xaalad dagaal oo ay soo qaaday al-shabaab haweenka ku nool deegaanka kunyabarow ayaa mar kale hadiyado ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira jiidaha hore ee dagaalka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabti ah taariikhdii jirigan ay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda jiriga dhanka kalena waafaqsan labayo labaatanka bisha maars labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ethoobiyaana ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada waajid iyadoo sidoo kale faahfaahin dheeraada laga helaya khasaare ciidamada dowladda federaalk ku gaaray weeraro qorshisan oo ay ciidamada mujaahidiintu la bigsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa duleedka magaalada baydhabo dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay qarax xoogan degmada waajid kula bigsaday ciidamada xabashada etoobiya ee duulaanka ku yimid dalkani soomaaliya sida ayna xogta ku helin waxaa qaraxaas lagu dilay laba askar oo ka tirsan ciidamada xabashida mid ka mid ahna uu yahay sargaal miino baara ah halka sidoo kale lagu dhaawacay laba askar oo ethoobiyaana ah dhanka gobolka baay faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalk ku gaaray weerar qorshisan oo maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan makuudu ee duleedka magaalada baydhabo khasaaraha ciidanka dowladda federaalk ayaa gaaray afar askari oo dhimasho ah iyo labayo toban oo dhaawac ah waxaa degan xaaladda degmada awdhigle beriile iyo sabiido dhowaanay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa uga waramay haashim cabdinaasir cabdullaahi ow bal ka waran beri re iyo saakay sida uu kuwaa beris aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir xaaladda magaalada beri re saaka way xasiloon tahay waxaan la soconaa habeen hore in ay ka kala farxadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee halkaa ku sugnaa oo gaaray lix boqol oo askari hubkoodana watay agabkii ay ciidamadu haysteen in badan oo kamid a iyo rasaastiina ay ka tageen oo rasaastiina ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin shalay ay gurteen wixii kalo ana sheeg dadweynuhu ay gurteen marka magaalada xasilooni ayaa ka jirta ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ku sugan dadka bulshadii deganeedna waay degan yihiin maantoo kale waxaa qasaba mar kale in dadweynuhu ay soo noqdaan oo ay xerada ciidamada ku noqdaan si ay u gurtaan amaba ay u qaataan agabkii ciidamada dowladda federaalka ama alaabihii u yiilay wixii ka haray maadaama meesha dee ay ahayd meel muddo lix sano gaaraysa ay deganaayeen oo waxyaaba badan ay meesha u yiileen oo shalay in la dhameeyo aysan suuragal ahayn aad bay uxasiloon tahay magaalada beriise sidoo kale waxaa xasilooni laga dareemaya iyadana sabiid oo ka xagaysa maaragtay isheeg beriise kala xigta dhanka afgooye una jirta magaaladaas toddoba kilomitr ayadana ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa ku sugan waxaa sidoo kale iyadana iska xasiloon muddo toddobaad ka badan magaalada la yiraahdo aw dhiidlo oo ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay dagaal askar badan oo dowladda federaalka ka tirsan lagu laayay kuwana lagu dhaawacay ee kula wareegeen marka jawigu waa mid xasilan waddooyin xirnaa waa ay furmeen oo maaragtay beriisa iyo awdhigloo kale waddada su isku xirtaa way xirneed muddo dheeray xirneed hadda waa ay furan tahay gaadiidka waddadaas maxay u xireed sababtay u xireed maxay ahayd
waddadaas dee waxay u xirneed dowladda federaalka oo ka baqaysay haddii la isticmaalo ama ay shaqayso in xarakada shabaab mujaahidiina waxa isticmaalaya waddanka isticmaalaya ay ka mid noqoto marka jawigu waa mid xasiloon
marka bal cabdullahi waxaad ka warantaa hadde ciidamadii dowladda federaalka waxaad sheegtay ilaa lix boqol inay gaarayeen oo ciidan yar aysan ahayn ciidankaas bal ka waran xaggey ku dambeeyeen ciidanka waxay tageen halka la yidhahdo ala yaasir oo maaragtay kaadiga ku haysa lamar conton halka oo ciidamada shisheeye ay fariisin ay ku leeyihiin habeen hore markay farxadeen halkaabay tageen oo shalas waxbay galeen yani markii ay galeen dowladda federaalka waxaa igu maqaalaa inay baabuur xamar kasoo dirtay ayna u sheegtay inay kulligood xabsi yihiin islamarkaasina la xukumayo oo maxkamada la geynayo waxaana dowladda federaalka waayadan go-aan o eeg askarigii furunta kasoo carara in ay tiraahdo waa la dilaya oo waa toog oo qayaar qaran buu sameeyey ciidamada markii gawaarida loo keenay waxaa igu maqaalaa in ay diideen nin warigana qorigiisa uu koobgareystay ama xabadda gashaday uusana doonaynin in uu gaariga fuulo isla markaana waxaa lagu qasbanaaday in gaadiidka faaruq ay xamar ku noqdaan xog hadda aan helayo oo saakadan ugu soo dhacday ay sheegaysaa ciidanka in badan oo kamid ah in ay inta mootooyin qaateen ay xamar galeen qaar yar oo saddex meelood meel ah uu aalayaasir ku sugan yahay kuwa xamar galna mid walba uu doonayo qaabkii uu awoodo in uu isu dabero iyo si kasta uu ku badbaadi karayo dhinaca kale magaalada afgooriye ayadana waxaa laga soo sheegayaa cafi saa'id ah maamulkii degmada waa uu ka tegey xamar buu galay waxaan arrintaas sabab u ahayd markii la arkay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin oo baaraya gaadiidka dadweynaha kuna sugan ee ceelasha biyaha iyo lafoole oo muqdisho afgooye udhexaysa waddada afgooye xamar isku xirtana ay marto marka maamulkii xaalada ku cuslaatay way kala carareen oo xamar bay galeen wuxuu ku sugnaa degmada afgooye ciidamada joogana waxaa laleeyahay difaacyada qaar way ka baxeen oo difaacyo gadaalay isugu tageen si ay isu kaashadaan haddii lacal lasoo weeraro waxaa kaloo ugu maqaalaa in ay shireen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaana qaybta san gobolka hashadallah hoose iyo gobollo kale lagana hadlay qaabkii laisu difaaci lahaa saraakiisha kulankooda waxaa la ii sheegay in uu guuldarro kusoo cidlaaday ka gadaal markii qaarkood ay soo jeedeen in la dagaalamo ku kale waxay yidhahdeen meeshan wax dagaalama fadhiya lama arko waa la isqayaanayaa ciidamadani ka baanhaysta waxayna la-yihiin dowladda federaalka maantay askar u dagaalamta oo ay soo diraan oo duusha askar walba wuxuu yidhi anugu al-shabaab ma aadayo sidan xogta ku helayo umana socdo marka xaaladdu waa ay ku cakiran tahay dhanka kanaal oo kale iyadana waxaa laga soo sheegayaa walaa xoog lahaa laga sheegayaa oo waxaa la leeyahay ciidamada kusukaas ayaga u dhowdu aad bay inay jirsan yihiin asi xooglana way haysaa marka inahaas ayaa igu soo dhacday oo war ah
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muujiyey walwalka ay ku hayso inuu ku baxo gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida warka uu ku faahfaahinaya waryaheena cabdalla mukhtaar jeylaani xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaa muujiyey walwalka ay ku hayso inuu ku baxo gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ciidamo kula hadlayay deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe maalmo kadib markii uu ka badbaaday iskuday lagu doonayay in lagu khaarijiyo ayuu sheegay xasan sheekh in wakhtigiisa uu qoran yahay ajashiisa ka horna aanu dhiman doonin wuxuuna yidhi shabaab ima dili karaan shabaab inaanu idili karin inaan aaminsanahay inta qadartaydii alla maalinta ii qoray inaad dhintay ay wax ka dhiman yihiin saacadna dib loo dhigi maayo maalintii laguu qoray inaad dhimato maalintaasaad dhimane xaaladaan doonto ku sugnaa xasan sheekh iyo ciidamadiisa ayaa ku hungoobay gulufkii dagaalayay kol sii horraysay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waxaana maanta ay askartiisa isaga firxanayaan guud ahaan fagaaraha dagaalka ka hor inta aysan duban rasaasta mujaahidiinta maadaama dhowaanahan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay waddo weeraro xoogan oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka galgalato ee duleedka magaalada muqdisho cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahinta qodobkaas halkaani ka soo jeedinaya labuxidigle saalax xasan aadan oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska dowladda federaalk ayaa shalay waxaa lagu dilay deegaanka galgalato ee duleedka magaalada muqdisho waxaa diilka geystay askari ka tirsan ciidankii uu isagu taliyaha u ahaa waxaana uu ku dhuftay soddon xabadood ehlada sirkaalka la dilay ayaa sheegay in la fakiyey askarigii dilka geystay iyagoona sheegay in aanay aasi doonin meydka ilaa gacanta lagu soo dhigayo askarigii dilka fuliyey waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhib shala ka dhacay kontaroolka galgalato sargaal boolisa oo magaciisa lagu magacaabo saalax xasan aadan ayaa lagu dilay shalay halkaas dilkaas wuxuu u dhacay si arxandarro ah askartii la joogtay oo la shaqaynaysay nin ka mid ahaa dilay qasnadda soddonkii xaboo ku jirtayna waa ku faarujiyey darin baa lagu duuduubay meel baana lagu tuuray ninkii dilayna waa la fakiyey askartii joogtay na ninkii maysan qabannin ninkaasna meel cidlaa laguma dilin kontaroolkii iyo askartii uu madaxda u ahaa la joogay baa inta la dilayo soddon xambaaloodoo lagu dhuftay buu ninkii baxsaday meydkiisii isbitaal digfeeruu yaallaa farinjeeru ku jiraa go'aankan qaadanay wuxuu yahay in na la keeno askarigii dilay ninkaas in sharciga la waafajiyo dilkan ayaa imaanaya iyadoo marar kala duwan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ay toogteen ilaaladooda ama istaafyadooda kadib markii ay isku maandhaafeen maandooriyaha qaybihiisa kala duwan xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad dagaal oo ay soo qaaday al-shabaab farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramayaa xildhibaan eliyas oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad dagaal xarakada al-shabaabna ay soo qaaday weerarro abaabulan oo meelo badan ka dhacaya wuxuu sheegay inay jiraan dulduleelo iyo qaladaad la xidhiira istiraatiijiyadda dagaalka oo ay samaynayso dowladda federaalk waa kan xildhibaanka oo arrimaha ka hadlaya dhabtii markaan u hadlo dalku wuxuu ku jiraa dagaal shabaab ayaa duulaan runtii aada u abaabulan soo qaaday dalka meelaka kala duwanna ka soo qaaday waxaanan aaminsanahay labada kun iyo toban iyo kowdii dagaalkii ay kusoo qaadi jireen magaalada muqdisho ugu magac dareen nihaayatulmuctadiin dowlad soomaaliya runtii waxba reeba mayso dadaallo fara badan ay wadaa waana aaminsanahay runtii inay gaabis badanna jiro daldaleelo badan jiro oo ku aadan habka loo abaabulay iyo habka loo wada haddaba hadallada quusta ah ee ka soo yeeraya mas-uuliyiinta ka mida dowladda federaalk ayaa isa soo taraya kadib markii ay u taagwaayeen weerarada joogtada ah ee mujaahidiinta al-shabaab waxayna ku soo beegmaysaa iyadoo xarakada shabaabulmujaahidiin ay muddooyinkii u dambeeyey kordhiyeen weerarada cagmarinta ee ka dhanka ah dowladda federaalka dagaaladii ugu adkaa ee u dambeeyey ayaana ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose kuwaas oo dib looga qabsaday xasan sheekh iyo dowladdiisa iyadoo weeraradan ay sidoo kale wehlinayeen qaraxyo waaweyn iyo duqaymo ay al-shabaab ku beegsanayeen xerooyin ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo saldhigyada shisheeyaha ay ku leeyihiin magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka tani ayaa ka dhigan in qorshaha militari ee dowladda federaalka uu u muuqdo mid fashilmay maadaama goobo badan oo ciidamada xasan ku sugnaayeen ay iminka si buuxda gacanta ugu hayaan shabaabulmujaahidiin iyagoona ku waayey saraakiil sarsare iyo askar badan dagaalkii uu iclaamiyey madaxa dowladda federaalk ee xasan sheekh maxamuud
halka warkan aad kala socotaan waa reediyo walfurqaan haweenka ku nool deegaanka kunyabarwa ayaa mar kale adyado ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira jiidaha hore ee dagaalka warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa halkani ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali shabaanka bilaabay rabbigayna waa shakuur shabaab waa dahad socdo daa-in soo dirsaaday weliba diintay rabaan dadka inay baraan kana dulqaadahan damiir laawahan ku daagay dacwaada gaarsiiyeen dadkoodan la waada dulmiye dugsiya u dhisaan si ay ahay diinta uga dhargaan dibadda ayagoon u bixiin dee waxbarasho heela kuna dadaalahaan waa munaasabad ballaaran oo maalintii shalay ka dhacday deegaan weynaha kunya barowey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya waxaana la iskugu yimid mid ka mid ah waxyaabaha ay caanka iyo caadada u leeyihiin kuna tilmaaman yihiin dumarka kunya barrow kuwaasoo hadiyado qaali ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira jiidaha hore ee dagaalka halkaasoo ay kula loolamayeen ciidamada dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo askarta shisheeye ee duulaanka ku soo galay dalka soomaaliya sahaydan ay wareejiyeen haweenka ayaa ahayd mid badan taasoo martidii ka soo qayb gashay aad ugu farxeen hindha ku dirsadna ahayd sida ay hadalka u dhigeen xafladan haddii wareejinta ah ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad ugaasyo iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee deegaanka kunya barrow taabacsana xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa madasha goobjoog ahaa oon meeshaan ka marnayn dumar badan kuwaasoo markaad weydiiso danta ay ka leeyihiin haddii wareejintan kuu sheegaya inay la garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta taas beddelkeeda markaan isbarbardhig kooban aan ku samayno dumar kooban oo dhowaan ka soo muuqday warbaahinta ku hadashaafka dowladda federaalka ayaa iyagana geestooda sheegay inay bixiyeen cuntooyin fudud waxayna sheegeen inay ku difaacayaan dimuqraadiyada ay ku dhaqanta dowladda federaalka baalmarsana shareecada islaamka
dagaalyahanadi shabaab oo dad waada yaqaan dadaalkana ugu jiraan dowladeenay dhisaan waliba maalmaha dho muqdisho ayahay rabaan inay milkiyahaan iyo agoon ma rasta dhibayn madaafiicidahaadi madaxtooya inay degaan
dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah iyo kuwa gadaal ka soo riixaysa dowladda federaalka ee igu sawirta ah ayaa waxaa u dhexeeya farqi weyn oo aan xaddi lahayn taas oo labada darafba ay dhinacyo kala duwan ay hiigsanayaan waana kaafiyo kali dheeri sida ay marar badanba sheegeen waxgaradka dumarka dhowaan soo bandhigtay dowladda federaalka ee ay sheegeen inay wax bixinayeen ayaa la sheegay inay waxbixinta ugu daysanayeen haweenka ku nool wilaayaadka islaamiga ah balse waxaa kala duwan oo mug iyo miisaan leh waxyaabaha labada dhinac ay kala bixinayaan dumarka ay soo bandhigtay dowladda federaalka ayaa bixiya waxyaabo ay ka mid yihiin sabaayad iyo burqaleel ah kuwaasoo ay sheegayaan inay ugu talagalaan ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka kula jira diinta islaamka halka haweenka muslimaadka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada al-shabaab ay geestooda bixiyaan sahay dhan oo in muddaah la isticmaali karo taas ayaa ah waxyaabaha ay ku kala sarreeyeen labada dhinac ugu horeyn suldaan maxamed cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuniya ayaa ka markhaati kacay isagoo dhinacyo kala duwan ka eegaya sahayda ballaaran oo ay wareejiyeen dumarka kuunya barrow isagoo hadalkiisa si wata ayaa xusay inay ku soo beegeen haweenka xilligii loo baahnaa waxay leeyihiin soo jiidasho gaar ah hadiyadahan laba walxaad markaan ka fiiriyo xilli munaasib ah ayaad ku soo beegteen mar waxaad ku soo beegteen rabadlaankii ayaad ku soo beegteen oo baahidiisa aada ay u taagneyd marka kale waxaa ilaahay uu idinku aadiyey iyadoo nasrigii uu socdo oo subax iyo galabba meelo horleh mujaahidiinta ay furanayaan oo xaqiiqdii baahidoodana aad ay u taagan tahay oo raashin dab la saaray uusan ahayn meel walba mujaahidka bacdiisa caana boorahana kolaygiisa ku ridanayo timirtiisana uu ku shubanayo buskudkiisana uu faraqa ku wato maantao dhan waa dagaalami karaa waa raashin dab u baahan ma ah mahadcelin kadib suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afayeenkan uqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey dumarka muslimaadka ah ee wareejiyey hadiyadaha waxaan leenahay gabdhaheenna mar walba waxay ahayeen kuwa kaalinta koowaad kaga jiro walaayaadka oo sadaqaadka sidaas usii bixiyo wiilashooda hadiyaadka sidaas ugu bixiyo waxaana hadda la soo koobi karana aan ahayn hadiyado kuwan ka qaalisan kasii badan ka qiimo badan ayay bixin jireen haddana micnaha waxay taagan tahay intaasoo buskud oo hadda maanta ku aadan munaasabadda ciidulfitri inay micnaha wiilashoodii sii siiyaan wiilashiioo dagaalo toos ah hadda loogu jiro futuuxaad ee nasri badan ilaahay uuna siiyey ilaahay baan wax badan kun iyo kuu jiro mahad celinaynaa waxaan leenahay gabdhaheennana waxay baxsadeen ilaahu bidil khayr qabo oo intaana ka badan ilcaafu mulacafa ilaahu sii maadaama ay ayagii mar walba naga farxinayaan kaalin weyn uu ragga ku jirin ay ayaga maanta qaadanayaan door muhiim ah oo ka horeeyo tan ragga ayay maalin walba bixinayaan marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala meeshii a ka soo bixiseen bedel khayr qaba allah idin geliyo miisaankiin xasanaadka allah idinkugu kabo
umuleyla oo ka mid ahayd haweenkii wareejiyey hadiyadaha loogu talagalay militariga al-shabaab ayaa saxaafadda la wadaagtay waxyaabihii ay bixiyeen magacayga waa umuleyla oo joogta deegaanka kuuyanbaro إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام
waayahay een maxaad wareejiseen maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa agab ka kooban een, dhowr shay way ka mid yihiin buskud boqol iyo konton loor iyo timir soddon iyo saddex kartoon caano afartan afartan ha- oo oo xabo saliid oo qoryaha lagu safaystay lixdan iyo sideed xabo ah een, kareenka kaneecada laga marsado soddon iyo labo xabo ah bacaha bacaha buskudka ee wiilasha koritaano oo toban iyo shan bokis ah biyaha caafiga oo labaatan kartoon ah Een, anagoo halkaaneta oon- aan xadiiskii nabiga sal alla alay wasalam ahay oo ahay qofkii qof duulaayo diyaariyo wuxuu la mid yahay asigoo duulay Een, wiilasha mujaahidiinta oon waxaan jecelnahay inaan kala qayb galno jihaadka ay ku jiraan ee gaalada kula jihaadayaan annagoo ay gabdhaha ka kunyeen degmada kumiya barow Een, waxaan rabnaa in walaalihiin u wareejin intaas waxaan rajaynayaa inay naga aqbalaan anigana waxaan rajaynaynaa inay subxaana alla subxaana wataala naga aqbalo intaas in ka badan aan usoo diyaarino aan diyaar lanahay wax walbo ee wiilashaasi maxay ahaato ay u baahan yihiin inaan diyaarino cadowgoodana sub- alla subxaana watacaala aan la sabartanno qaar ka mid ah haweenkii kasoo qaybgalay xafladda ayaa la dhex marnay mikrofoonka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kuwaasoo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan hadiyadaha ay wareejiyeen iyo guulaha ay gaarayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa umu qansaa oo ku nool degmada kuuya barow halkan maanta maxaa ka dhaca halkan waxaa ka dhac maanta ara- agab oo loogu talagalo walaalaha mujaahidiinta furmaha joogo oo ribaadka ku jiro agabyo yaryar oo fudud oo ay ku afuraan aan ugu diyaarinay marka ilaah baa mahad iska leh waayahay dantaad ka leediin maxay tahay marka
danta aan kaleenan waxay tahay wiilashaas mujaahidiinta oo furmaha ku jiraan oo cadowgooda laba saartamayaan oo nagu soo duula cadowgaas inay xijaabkeena naga dhigaan rabaan oo gabdhaheen inay kufsadaan rabaan marka wiilashaana garabkana dhiigeeda daadinayaan annaka inaan garabkooda noqono oo hiiliho aan la taagnaano walahi waa ku faraxsannahana maasha allah boqol boqol in cadowgan laga bixiyo wadanku aan rab leheen na laga saaro itoobiya si gaar ahaanba magacay waxaan dhahaa umu khaalid insha alla joogtan ka dhigan haddii ilaahay qadaro mana kala joojinayno saacad walbay habeen walbay goor walban waa u taagannahay ama guriga haata madrasada haata gacanta ayaan ku haynaa mana joojinayno biidnillahi baar iyo cid nagu amarta midna ma jirto ilaahay fadligiis horta ilaahay awoodiisan ku samaynay bacdallaahina annaga maskaxdeena iyo damiirkeen dadnimadeena ku samaysanay waxaan u yeelayna wax kale maahan Ho- raayada aan hoos galayn dhiig walaalahan aan hoos galayn in anaguna garabkooda taagnaano maxay ahaytoon oon dadnimadeenana muujino wixii aan hiil iyo hoo haynan aan la garab istaagin walaalaheen ayaa anagu isku dul saarno isku xilqaano cid nagu qasabta ma jirto walaayo kastoo ay degan yihiin goor muslimiinta xijaab qaata ay joogto inay dadaasho oo shaqadan iyo camalkan hadda socday maxay ahaytoon ay xamladan hadda cusub ee dhinaceeda ka gasho kulley gabdhaha waalahaanana maasha allah inta badan shaqada wayba hayaan oo hadda walaayo laga jiifaa ma jirto haddana waxaan ka rabaa oon u sheega inay ka badiyaan oo aanay ka seexan oy hooshan wadaan oy habeen usoo jeedaan oo maalin usoo jeedaan siday wiilasha usoo jeedaan annagu inaan shaqada ugu soo jeedno oon mataqaana hiil iyo hooy la garab istaagno oon walaalaheen aanay waxba tabinba insha allah awoodeen aan duldhigno ayaan ayagana walaalaheen u sheegaya meel bay joogaan si kastaba aatee dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u kala baratamaya sidii ay hadiyado qaali ah ugu wareejin lahaayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore ee dagaalka kuwaasoo geylan adag kula jira ciidamo kala duwan oo isku dhaf ah sahyadan ay wareejiyeen haweenka kunya barhu ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmo qura ka soo wareegatay markii sidaan oo kale wareejiyeen dumarka hadiyado badan kuwaasoo la filayo inay gaareen halkii loogu talagalay warkii subaxnimo ee dhegaystayaal saaki aad kala socoteen radio alfurqaan waa naga intaa